bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqida toddobaadka oo jimco kasta aad v o a ka dhegaysataan toddobaadkan barnaamijka waxau idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa sidoo kale barnaamijka idiin soo jeedinaya anigoo aadan maxamed salaad barnaamijka toddobaadkan ee faaqidada toddobaadka waxaa igala qaybgalaya xildhibaan shire cabdi maxamed oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ee dowlad goboleedka jubbaland kuna magac dheer shire coley sidoo kale barnaamijka waxaa igala qaybgalaya brofesor cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mid ah aqoon-yahanada jubbaland waxaa sidoo kale barnaamijka igala qaybgalaya cabdinaasir caliraage oo ka mid a dadka markaasi sida weyn u taageera ee mucaaradka jubbaland ee ka aragti duwan maamulka kusoo dhowaada marka hore barnaamijka ee dhammaantiin
wadhowaadan waa tahay sidaan ogsoonnahayba waayadii dambe waxaa jirtay khilaaf xoogan oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo sidoo kale siyaasiyiin ka aragti duwan kuwaas oo waayadii dambe ku sugnaa dalka dibaddiisa gaar ahaan dowladaha dariskala ah soomaaliya halkaas waxa ay ka karkarinayeen ama ay ka wadeen mashruuc la xidhiidha sidii ay isbeddel maamul ee uga samayn lahaayeen jubbaland iyagoo markaasi inta badan farta ku fiiqayey maamulka oo muddaxileedkiisu uu dheeraaday iyadoona sidoo kale maamulka jubbaland ama dowlad goboleedka jubbaland uu ku guulaystay in la xaliyo qayb ka mid ahay mucaaradka oo markaasi uu heshiis la gaaray waxaana taasi ay keentay in qaar ka mida mucaaradka dib loogu soo celiyey magaalada kismaayo wadahadal dheer kadib halka qaarkoodna ay ku sugan yihiin nairobi iyo adhis ababa oo xarumo u kala ah dalalka kenya iyo etoobiya haddaba mucaaradku maxay doonayaan dowlad goboleedka jubbaland maxaa la gudboon bulshada soomaaliyeedse maxaa xal ama dan u ah dhammaan arrimahaas ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka faaqidaha toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan kismaayada kaga imaanaya waxaan ku hormarayaa xildhibaan shire cabdi maxamed shire coley oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka ee dowlad goboleedka jubbaland bal xildhibaane ku soo dhowow v o a bal ugu horeyn waxaad bal faahfaahin guud naga siisaa maamulka jubbaland waxaan ognahay in waxyaabo badan uu ku guulaystay oo arrimaha la xidhiira dubashisiinta oo kale gaar ahaanna qayb ka mida mucaaradkii qaybna waa ay maqan yihiin marka bal waxaad faahfaahin guud naga siisaa horumaradii laga gaaray in heshiis lala galo dhinaca mucaaradka ee ka aragti duwan maamulka xildhibaan soo dhowow
aad baa umahadsan tahay marka hore waxaan salaamaya martida dooda igula jirto uu ka mid yahay brofesor cabdulahi sheekh shaafici iyo maxaa aheeday saaxiibkii cabdinaasir dhammaantiin waa in salaamayaa salaan kadib iyo adigoo aadan maxamed salaad ah intaa kadib dowlad goboleedka jubbaland runtii wuxuu ku guulaystay inuu siyaasiyiinta uu wadahadal la furo waana caadiyan wax sharci oo jiro haddii sistem dowlad uu jiro kala aragtid wanaansho waa wax nidaam dawli oo la ogol yahay weeyo laakiin kala aragduwanaashada waa sixid weeye kala aragduwanaasho midna waxbay dhistaa midna waxbay dumisaa marka wax kasta oo wax dhisaya oo wax toosinayo waa la soo dhoweynayaa waa wax qaanuuni oo sharci weeyaan dowlgoboleedka jubbaland wuxuu wadahadal la furay siyaasiyiinta qaar ka mid oo nairobi ku sugnaa adiguba xoogaal aad ka tahay inay halkaa yimaadeen si fiican loo soo dhoweeyey laisfahmay taana xogaal baad ka tahay waana soo dhoweyna dadaalada ayada taana waxaa ku mahadsan madaxweynaha dowlgoboleedka jubbaland axmed maxamed islaam kuba dhimanna waxaan diyaar u nahay inaan ayagan maarata saa oo kaleeto aanu soo nimaanno wakhti wakhtiyaa ka mid dadaaladaasna si hoose u socdaan oo way socdaan tallaabooyinkaas dadku waa reer jubbaland xaq bay u leeyihiin inay aragtidooda ka hadlaan xaq bay u leeyihiin inay dalka ay xukumaan lama diidana mana la inkiri karo waa dad reer jubbaland dhammaantood oo siyaasiyiinah oon aqoonsanahay weeye laakiin waxaan leenahay annagoo wada jirno isbeddelkan iyo siyaasadda ay dhinacooda ay ka soo galaan ayaannu ka raadinaynaa beddelkii maaragtay kala fikirka uu mid wax halleeyo ama wax burburiyo intuu noqon lahaa ayadoo maaragtay siyaasadda lagu wada jiro oo isku dhinac wax loo wado in wax la wada dhisto ayaanu ka raadinaynaa in badanoo ka mid a rajada hadda way fiican tahay kama hor dhacayo dadaaladaasna way socdaan kuwii horena waad ogeyd sidoo kale waxaan ku guulaysanay gobolka gedo ood ogeyd kala aragduwanaashada ka jirtay oo muddo dhowr sano ah gacanta ka maqnaa waxaad maqaad ka tahay in aniga laftigeed dhowaan aan gobolka geda ka imaaday dadkii uu waftiga hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka aan ka mid ahaa degmooyinka soo maray arintaasna gobolka gedano ka maqnaashaha jubbalandna waxaa sabab ahaa xukuumaddii hore ood og tahay si khaldan inay gobolka gacanta ugu bixisay iyo afkaaro kala duwan ayadoo ka lahayd arrimo siyaasadeed tii ayadna waa ku guulaysanay waxaa iyadana markhaati aad ka tahay in maamuladii dhammaan heer gobol iyo heer degmo shirweyne halkaan loogu furay oo halkaan ay yimaadeen dhammaan dowlgoboleedka jubbaland degmo iyo gobolba inay halkaa shir ugu dhammaaday ayadoo la barahayay maamul wanaagga oo adigu hore aad uga hadashaan filaya arrintaas u gudbisay marka dadaalada ay dowladda waddo aad bay u farabad yihiin marka qaybahaas ayaan ku xisi kara waad mahadsantahay waayahay aad baad xildhibaan u mahadsan tahay xildhibaan shiro culey cabdinaasir cali raage ayaa ka mida dooda dadka nagala qaybgelaya oo ka mida dadka sida weyn uga soo horjeeda maamulka islamar ahaantaana taageersan siyaasiyiinta maamulka sida weyn uga soo horjeeda cabdinaasir soo dhowow mucaarad ahaan maxay tabanayaan xaggee wax ka arkoodeen bismillahi raxmaan raxiim horta waan salaamayaa brofesorka iyo xildhibaankii hore ee shire horta waan soo dhoweynayaa walaaladeedii maalinkii hore nairobi ka yimid ee muddo afar sanaa ka maqnaa magaalada kismaayo kuna soo laabtay una yimid dadkoodii iyo deegaankoodii adugu de macaarad waan aqaanaa macaarad cid walba way garanaysaa brofesorka wuu garanaya waa nin aqoon yahan xildhibaankaygii hore shire wuu garanaya wuxuu yahay dadku hadday isu yimaadaan way tashadaan in looda tashadana ma xuma waxaan dhihi lahaa markaan taa ka soo gudbo dadkan waxay u baahan yihiin isbeddel isbeddelka markaan ku leeyahay in inta kismaayo la qaado biyaha badda lagu dhaqan ma ah horumar bay u baahan tahay doorasho xor iyo xalaal ku dhacday u baahan tahay marka saan ku leeyahay xildhibaan shire wuxuu sheegay in maamulkii gedo la keenay kismaayo gedo shan qof ma aha gedo salaadiin bay leedahay ugaasiyay leedahay siyaasi bay leedahay urura bulshay leedahay shacabkii dhammaa bay leedahay shanta qof ma aha maxaan ku dhahdaa dadkii matalayay gedo waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin dhab ah in layskugu keeno shacabka oo ka gees ka gees layskugu keeno markaan ka gudbo maamulka jubbaland saddex toban sano dhisan yahay labaatan kilomitir magaalada kismaayo dhinac uma dhaafin guryaha ka dhisan ee la leeyahay maanta waa la dhisayna wax maamulka u dhisan ma ahana waa wax dowladaha dowlada shisheeye dhiseen marka dadku waxay u baahan yihiin mowqif dhab ah axmed iyo jubbaland jubbaland baa weyn annagu jubbaland waan jecel nahay waan taageersan nahay dadkii dhistay baan nahay dadkii xuquuqdii xaqa ku lahaa baan nahay waxaan u soo marrayna cid walba waa og tahay laakiin maamulka soo amniga iyo sidoo kale dibudhiska kama shaqeyn aadan aadan amni markaad dhahdo habeen hore ugu dambaysay baa sargaal gurigiisa bamba lagu tuurayay amni lama dhaho waxaan u baahan nahay amnigaan halkan kaga baxeen afmadoob nabad ku tegi karo amnigaan halkan kaga baxeen badhaa degmada badhaadhe aan ku tegi kara nabad baa la rabaa lama rabo inaan f madow iyo u kala socdo maxaan ku dhahaa dekedda amnigu intaama amnigu intaa wuu ka salwan yahay waxaana loo baahan yahay hadda maanta u dambaysa waxaa laga hadlayaa shir loo fadhiya airboortka kismaayo amniga kismaayo inuu gacanta ka bixi doono mar dhow haddaan sidan wax laga bedelin oo inay u fadhiyaan beesha caalamka ciidamadii ka joogay maxaan ku dhahaa nabad sugidda ama atims ama maraykan ha ahaado waxaan u baahan nahay walaalka naay axmed yuusan dhihin anaa dhisay anaa gacanteeda ku dumine intii qaado isbeddel yimaado xaqii tustuur hadda xildhibaanka horteeda fadhiya waa xildhibaankii hore wuxuu u baahan yahay refreshment
hadda xildhibaan yahay xildhibaan waa waqtigiis waa dhamaaday gartay waa xildhibaanada waqtigu ka dhamaaday waxaa loo baahan yahay inuu intuu tago deegaanka iyo dadku matalayay ay soo doortaan asagoo matalaad shacab wata uu dadka yimaadaan rabnaa waa tahay aad baad umahadsan tahay brofesor cabdulaahi sheekh shaafici ayaan markan aan eegayaa dabcan dooda waad maqashaa aqoon-yahankii gobolkaa tahay xaggee wax ka qaldan yihi baa is leedahay
bismillaah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulilah waad mahadsan tahay xildhibaanka iyo saaxiibkai cabdinaasirna waa salaamaya horta dee intaynaan dhin xaggee wax ka khaldan yihiin guud ahaan waxaan filayaa jubbaland waxay ka mid tahay dowlad goboleedyada kale soomaaliya puntland oo kale hadda waxaa ka jira saasoo kale arrin siyaasadeed oo ku saabsan doorashada koonfur galbeed bay ka jirtaa iyadana saasoo kale jubbalandna waa qaabka ka jirta galmudug maxaa la dhahaa hir shabeel oo kale caasimadda iyo beledweyne iskuma xirna horta guud ahaan waxaan qiimeynaynaa siyaasadda soomaaliya ee maanta taagan iyo marxaladaha kala duwan ay tahay markaan dhahno laba qolo isdishay ama laba qabiil ba ahaadaan ama maamul meel ka khaldanaa ama guruubyo isdiidanaa markaad aragto ee kulmay heshiisiyey maalmo nabad noqday horta waa soo dhaweynaynaa marka dhab loo hadlo waxaan u baahannahay dalku inuu dib u soo dhismo inuu soo kabto maamulka maxaa la dhahaa amnigu uu isbedelo waxyaalo fara badan guud ahaan waxaan la soconnaa dalku inuu dagaal ku jiro annaga marka ka bulshareed ahaan ama odayaalka xilkas ahaan waxaan arkayno waan ka gaabsannaa in badan saanan u aragno inay wixii soo fiicnaanayaan kadibna dhaliilaha iyo meelaha u baahan in la dib loo eego iyo aan u aragno barnaamijyada ka socday hadda jubbaland waayada dambe markii gobolka geeda la fiiriyo oo madaxweyne ku-xigeenkii iyo dowladdii qayb ka mid xagga jiraan markii la fiiriyo maamulada isu soconaya wadameyne kismaayo ku shiray markii la fiiriyo xilli mucaaradkii qayb ka mid ahoo heshiis wada galeen madaxda jubbaland waxyaalaha markaad fiiriso xoogaa waxaad dareemaysaa in wax soo bogsanayaan dhinaca kale markaad ka eegto mucaaradka hadda matalan rag odayaasha ah ee mucaaradka ah ee cabdi cali raage iyo madaxweyne ku-xigeenka hore jubbaland senator dalka ah iftiin ragga odayaasha reer jubbaland qaarkood mas-uuliyadaha hayo anugu de horta mucaarad uma aqaan waxaan u aqaanaa musharaxiin aragtideeda waxaan u arkaa musharaxiin madaxweyne inay yihiin haddana khaldanahay dee waa dib baan raaligelin ka bixin doonaa lakiin aragtideedu waxay tahay qoladan la heshiisay maamulkan inay tahay niman mucaarad ahaa qoladan hadda maqaano oo aan weliaan heshin inay musharaxiin yihiin oo ay kursiga doonayaan kursiga inay qabtaan ay doonayaan say doonaan ku kala heshiiyeen qofku markuu dee doonayo nooca inuu qabto tala ahaan saaxiibaday dee mediana waan ka xiriirnaa saaxiib baan ka nahay raggaas ooda shaqinina way yihiin tala ahaan waan qabaa haddayna jirin khatar amni inay fiicantay inay yimaadaan waddanka way soo dhex fadhiistaan fikirkooda iyo taladooda sida hadda cabdinaasir oo dhex fadhiyo kale u hadlay firaddiis oo muujinayo oo xildhibaanka uu leeyay waa xildhibaan hore oo dowladdan uu leeyay dowlad hore waayo dhammakhatigu waa ka dhammaaday horta noocaas kale ka fiican in noqoto in dibadda ay jiraan saaxiibaday aad uguma faraxsani qolada dowladda haysato maamulka haysato halkan joogta oo madaxweynaha iyo institutionska uu madaxda ka yahay iyagana ma jecli inay diidaan inay yimaadaan nimankaasi oo ay isku halayn waayaan inay siiyaan waaye fursad spaceba adunka waxa jira wax la hahdo space qofka space baa la siiyaa marka uu ka hadlo fikirkiis ku soo bandhigo ay yimaadaan markaasaan horta u garnaqi lahayn oo aanu arbitration samayn lahayn lakiin hadda qolo xukuumad jirtoo haysato ciidankeedii amnigeedii haysato xoog leh halkaa fadhida iyo niman bannaanka jooga waaye sababtaas baan qabaa inay dad badan oo soo reer jubbaland ah naftirkooda inay wax badan ka ogaadaan inay tahay annagu hadda waan raadinaynaa ruudka ama xididka diidaya nimankaas inay yimaadaan magaalada soo fariistaan oo dadka la hadlaan oo bulshada la hadlaan la tartamaan nimankan madaxweynaha laftarkiisu khudbad uu jeediyey axmedow waa uu sheegay inay dib magaalada u yimaadaan oo ay dadkooda la kulmaan taa waa soo dhaweynaya hadduu saa yeeran anigu ma dhegaysan lakiin waa soo dhaweynayaa sidoo kale waxaan kula talinaya iyaga inay yimaadaan waa waddankoodii shalay madaxda ka ahaayeen hadda xilal bay u hayaan senataradoo kale xildhibaanada xilal bay u hayaan inay yimaadaan waan ku talinaya oo jubbaland ay matalaan taa waan ku soo dhaweynaya haddii ima waayaan oo dhaliil bay ku mudanayaan waayahay aad baad brofesor umahadsan tahay xildhibaan shire dabcan cabdinaasir waa maqlaysay brofesorkana waad degeysanaysay maxaa kaaga baxay waa mahadsan tahay saaxiibadii mar labaad waan salaamaya horaan u sheega waxaan ku idhi nimanka mucaaradka oo naga aragti duwan horta nac nagama dhexeeyo laakiin siyaasad baan isku haynaa siyaasaddana saaxiib ma laha kan bannaanka taagan wuxuu u socd waa kursigaygu inuu laakiin ani idin leey waan oga waana soo dhawaynayaa laakiin waxaan leeyahay wadiiqo iyo waddo loo maraajiro iyo nidaam loo maraajiro xilkana waa meerto maanta markaan aniga joogo isagaa beri imaanaya laakiin waxaan leenahay waxaa wada leenahay waxaan wada dhisanno waxayna gacanteena ku burburinin taa horta waa iga talo weeyaan dadka mucaaradka in badan waxay ku dib heshiisiin shacabka reer jubbaland ma dagaalsano waxaa la samaynayaa waa dib heshiisiin siyaasadeed weeye dadka siyaasiyiinta unbaa kale aragtoon maahaane shacab waxaa weye beertay wada leeyihiin xoolahay daaqay wada degaan ceelashay wada cabbaan meel kastay wada joogaan wax colaad oo shacab ka dhexay horta ma jirto laakiin siyaasiyiin baa maaragtay si kale u turjamayso waxaan rabaa wixii fikirka siyaasiyiin ahna inaan anagu wada hadalla diyaar baan nahay madaxweynahana wuu ku dhawaaqay waad ogaed shirkii maandhaweyd ka dhacayay gaadhowskiga ee maamulada dhan laisugu keenay waad ogeed oo ku baaqay gogashaas way taallaa annagana haddeer anigana waa ku baaqayaa rag aan saaxiib dhammaan waa saaxiib baan wadannahay rag aan soo wada shaqayna weeye sida saaxiibka cabdinaasir uu gogasha ugu jiro inay u soo galaan midda xoraynta dalkana inaan wada xorayn qayb ka qaadanno hadduusan qofka maanta dalka xoreyn uusan qorigii qaadan oo dalka difaacin see kursiga ku imaan amniga dalkan ka qayb qaadanno horumarkaan ka qayb qaadanno dubadhiskaan ka qayb qaadanno dubaheshiisiisaan ka daba qaadanno anagu saasaan horta ogon lahay waayahay xildhibaan aad baad mahadsanta laakiin aan kaa dhex galo dabcan sidaan ognahay arrinta gobol gado daqado ka hor aad soo hadal qaaday cabdinaasirna uu ka dhawaajiyey wuxuu yidhi gado hal qof maaha waxaan ognahay garbaharey oo kale in khilaafaadyo weli ay ka taagan yihiin oo weli xal aan laga gaarin inkastoo degmooyinkii kale maamulka uu ku guulaystay marka ma laysdhihi karaa gado laftirkeeda weli qabyo weeye arrinteeda
waa run gobolka ge toddoba degmo wey lix degmo oo ka mid ah maxaan ku irahda waa og tahay maamulka ka shaqaynaya garbahareeda laftigeed maamulka waxaa jooga guddoomiyihii gobolkaa joogo waxaa jooga guddoomiyihii degmadaa joogo waxaa jooga taliyaasha ciidamada kala duwanaa oo jubbaland baa joogo hay-adihii kala duwanaa oo jubbaland baa joogo in yar oo aan isleeyahay farakudirsoo kale aragti duwanaansho ah oo garoonka u xaniba yahay farsamo wey ma ahane jubbaland kama maqna garbahare waan joognaa shaqadana way ka socotaa adduunkana meel aan dhacdo ka dhacayna ma jirto markaan soo qaaday cabdinaasir ereyga xali baa meel bamba lagu tuuray habeen hore turki baa la qarxiyey caasimadda ankara yaa la qarxiyey adduunka meel walba qarax waa ka dhacayaa meel wax ka dhacayna ma jiraan taa marka laguma xukumi karo amni darra magaalada caasimad waa arkaysa habeen walba wax ka dhacaya waad arkaysaa meel kastee qarax ka dhacaya waa wax guud wey generaalah wax hadda annaga jubbaland gaarhaan lagu ab maaha arrinta amnigana xil baa naga wada saaran hadda maanta qolo gaar oo in dusha laga saara ay mudan tahayna ma jirto sababtoo annagu maanta xilka annaga hayno kuwa bannaanka taagan siday noo bedelaan inaan amniga ka wada shaqayno ayaan horta soo dhaweynaya oo maanta hebel hadduu jiro cadyo ama ku cuni ama ku ciideey inay dhacdo horta waan ka xunnay taana meel laguma gaarayo marka annaga jubbaland dowladdu way dadaalaysaa horumarkay ka shaqaynaysaa amnigay ka shaqaynaysaa dib heshiin siyaasadeedna diyaar baa u nahay arrimaha gobolka geedana waa la xalliyey wax dhibo ka jira ma jira carabka waxay tabanayaan in tusaale ahaan doorasho la qabto kale maxaa doorashada hortaagan doorashada wax hortaagan ma jira ayagaa hortaagan laftigooda hortaagan waa kaa laftoodaaba hortaagan anaga ma hortaagni cabdinaasir haye xildhibaanka waad maqlaysaa doorashada waxaa leeyahay qolyaha mucaaradka hortaagan haye bismillahi raxmaan raxiim mar kale horta xildhibaan shir waxaan su-aali lahaa dastuurka jubbaland ma aaminsan yahay xildhibaanku kow laba jubbaland ma kismaaya mise waa midda ka soo bilaabata luuq ilaa raadkaamboone ah guntiga haddaan boyntiga u tago xildhibaanku waxaa la rabaa wuxuu doorashay ayaa hor taagan qof mucaarada oo waddankiiba ka maqan doorashadu hor istaagi kara ama bologarayn karo horta lama baahna wuxuu yidhi duqa weye aan in yar ku soo la qabsaa waxaa la yidhi berigii toddobaatabyadii markii af soomaaliga la qorayay yaa waxaa la yidhi af soomaaliga lama dhihin ma waan ku barra qoraalkii wixii af soomaaligaan ku baraynaa baa layidhi dushaan ka hayaa buu yidhi hadda xildhibaan shire dhibaatada jubbaland jirta dushuu ka hayaa umana baahna dadkan iyo shacabkan waxa la yidhahda lip service uma baahna bishimaha keliya in laga sheeg sheego madaxweynaha yidhi madaxweynaha axmed maxamed islaam madaxweynihii hore wuu ku mahadsan yahay intii uu joogay laakiin waxaan dhihi lahayn waxay u baahan tahay xilligan inuu wareejiyo xilka doorasho xor iyo xalaal qabto la iskugu yimaado laakiin muddo sanadaa loogu daray soomaa madaxweynuhu waxa waxa ayaa ugu daray wax kuma dari karaan as ayagii baan legistimenta hadda haysaninba qofku markuu xildhibaanka xasaanadda leeyahay wuu ku dari karaa hadda walaalkii waa xildhibaankii hore waa anagoo sharfaya oo kalaamaynaya oo qiimaynaya maadaama uu magacii jubbaland ku soo howlgalay ku noqday xildhibaan hore maadaama aan ognahay inuu xildhibaan hadda yahay way ka dhammaatay xilligii lasoo dartay xilligeeda kale ka ekeed waa daatis waayo aan kuu leeyahay dastuurka mu xushmaynaya oo ma ogol yahay ka jubbaland u yaalla dastuurka noo yaalla ee jubbaland wuxuu ogol yahay afartii sanoba mar inay doorasho dhacdo afartii sano way dhammaatay axmed islaam uu soo doortayna waa ka dhammaatay hadda sidana waa ku meelgaad xildhibaan haye
cabdinaasir waa maasan yahay anu horta xildhibaan baana sharci ah dastuuri ah saaxiibka aragtidiisu waa ku maasan yahay qof walba aragtiisu hadlaya lagumana yan carqaladaynayo oo waxaa waa xorriyad hadlaynaa waana qodob dastuuriah qofka in codkiisa lagu karaameeyo anuu xildhibaan baa nahay dastuurka jubbalandna waa midkaan ku shaqayno waa sharci constitution way ereyga ah muudxileedka wuu dhammaaday muudxileed annagu nagama dhammaanin waana qodob dastuuri ah qodobka soddon iyo koowaad farqadiisa labaad baa baarlamaanka wuxuu wax ka bedel ku sameeyey dastuurka muddoxileedka meesha marka hore uu afar sano ka ahaa ayaa muddoxileedka golaha dowladda waxaa laga dhigay shan sano madaxweynahan looguma darin baarlamaankan looguma darin laakiin dastuurkii wax kabedel lagu sameeyey laakiin yaa ku samayn kara ma afsi dadweyne mise xildhibaanadaa samayn kara ma xildhibaanadaas samaynayo Gartay.
waa qodob dastuuriya waa kuu soo wadaa baarlamaanka wuxuu awood u leeyahay oo dastuuriya qodobka soddon iyo koowaad farqadiisa labaad cidda doona ha akhriso wuxuu baarlamaanka dib u eegis ku samayn karaa wuxuu ansixin karaa wuxuu diidi karaa wuxuu tirtiri karaa sharci qabyo ah oo hore u jiri in wax laga bedelo waxna lagu daro dastuurka in wax kabedel ku samay golaha baarlamaanka waa qodobkaas dastuuri wey waa hadda kugu celinaya qodobka soddon iyo koowaad farqadiisa labaad wey inay dib u eegaan wax ka bedelaan ansixiyaan diidaan wax ka- yacni tirtiraan sharci hore u jiri ayna keenaan mid cusub ama wax ku daraan ama wax ka bedelaan golaha baarlamaanka iskale awoodda baarlamaankaas cid kaloo wax ku sheegay ma jiraan baarlamaanka kaas ayuu sameeyey oo muddada halka sana ah oo hadda la isku hayso annaga kuma darsan dastuurka wax ka bedel ku samayn madaxweynaha nagu darin baarlamaanka nagu darin laakiin waa qodob dastuuri ah taana waad og tahayoo dhammaan maamul goboleedaba qodobkaas qaatayba maamul goboleed dalka jiro ayaa muddo shan- intaan kole puntland ka ahayn, puntland shan sana ahayd marka hore weliba shan sana iska ahayd kuwa kale afar afar ahaa ayagana qodobkaasay qaateen dastuurka wax ka bedel ku sa- shan sanay gaarsiiyeen muddada shan sanaana waxay ku egtaa haddii ninka alla ku simo Octo- eh, agosto laba kun iyo labaatan iyo afarto waxaan rabnaa intaa ka horeys macaaradku saaxiibaday naga aragtay duwan oo aan jecelnahay muuddaxileedka xilligaas inta laga gaarayo dalka amnigiisa aan ka shaqayno inaan wada shaqayno oo gacmaha isqabsanno systemka lagu dhex shaqay waxama kuma dalka horta daana xuraynin meesha nabad baa wax laga dhaxlaa say dhaxal ay nooga helaan dalka amnigaan ka shaqayno horumarkiis ka shaqayno ayaan ku soo dhaweynaa waad mahadsan tahay waayahay brofesorkan usoo laabanaya cabdulaahi sheekh eh, shaafici eh, dabcan dastuurka marka laga hadlayo waad aragtaa xildhibaanku waxa uu sheegay in baarlamaanku ay wax ka bedel ku sameeyeen muddada eh, xilhaynta xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka oo shan sano ay ka dhigeen marka en, ah, dadka qaarkii waxay leeyihiin dastuurku waxa uu eh, wax ka bedel ku samayn karaa en, afti dadweyne dadka qa- xildhibaankana waxa uu leeyahay xildhibaanada ayaa eh, samayn kara mucaaradkana dabcan arrinta si weyn bay uga soo horjeedaan yaa bedeli kara baarlama- eh, dastuurka sidiisaba bismillah waa mahadsan tahay dhammaanna waa salaamaya martida horta dastuurka een, jubbaland waa dastuur yaroo qabya annagaan samaysanay dadkana ayaan ka mid ahaa xukuumadihii horaan ku soo jiray sidoo kale een, dastuurka soomaaliya guud ahaan waa qabyo baa la dhaa inkastoo dee dhibaato hadda qabyo oo ku yahay aanan garanayno qodobada siyaasadeed markii la tago caasimadda iyo awood qaybsiga iyo dhaqaalaha markii la tago waa la xajimoodaa laakiin guud ahaan dastuurka soomaaliyana weli qabyo waaye markuu dhammaystirmana dabcan dastuurada kale ee steedyada waa in iyaguna toos een, u- u- u adhabtigareeyaan oy raacaan Een, qodobkan ah maxaa la horta markaan baarlamaanka iska dayno oo luqad kale aan isticmaalno wakiilada golaha wakiilada golaha wakiiladaan dhahno islamarkaana iyaga naftirkooda magacooda wuxuu noqonayaa xeerdejin baarlamaanku isagaa xaqu leh dastuurka inuu ilaaliyo wax ku daro waxna ka saaro cid kale oo xaqu leh ma jirto technically waa la qabsan karaa oo dadweynaha la tashigiisii iyo waxyaalaha cidna afti dadweyne ma qaadi karto hadda doorashadan ma lagu samayn karin hadda ninka madaxweynaha doonaya axmed omer inuu bedelo rabo wuxuu rabaa baarlamaanka toddobaatan iyo shanta inuu doorto laakiin diyaaru ma aha ama maba arkaba mana jirto fursad ah in cod bixin la qaado marka inay intay baarlamaanku fadhiisteen nagu wargeliyeen waxbaan ka bedelay taamkii muddaxileedkii jubbaland oo hay-adaha dastuuriga ah hadday dhaheen qodob lagaga doodi karo lagaga hortegi karo horta ma jiro xaqiiq marka laga hadlo dadweynuhuna fursad ma laha hadda sideedana dee baarlamaanka iyo siyaasadda iyo madaxnimada waxay isku yeeryanaya waa niman kooban oo jifooyin kooban oo soomaaliya ka mid ah Een, matalan hadda een, axmed madoobe w- waa nin eh, reer hebeela jifa reer hebeela kuraasta waxbuu ku leeyahay anigu reer hebeela jifaa baan waxba kuma lihi kama hadli karo marka arrinta formulahaas markuu yaalana waxay noqotay resourceka jira ee wax lagu doonto dhab markaad fiiriso khilaafaadka jira waxba ma jiraanba somalilan ka soo bilow ilaa iyo halkaan joogna ka soo qaad dhammaan madaxnimo iyo resource baa laysku haystaa mooyaane layskuma haysto waxyaala waaweyn oo oo la sii taaban karo qoladana qolada intaa ka ama hebel baa saas wax ka yeel maaha ma jirto marka anigu waxaan qabaa mudaxileedka ay baarlamaanka jubbaland sameeyeen marka laga tago madasha qaranka ayaa fadhiistay waxay soo sameeyeen hab la xidhiira doorashooyinka waxaa la dhahay novembar bay dhacaysaa alfadhaatanka doorashada isteedyada waxaa kaloo la sheegay doorashada dor- dowladaha hoose halkaa waxaa ku jirta oo aniguaan xoogaal u ahay laba kun iyo labaatankii waxaan ka mid ahaa guddigii baarlamaanka dib u eegistiisa la shaqaynayay ee bulshada rayadka ah mudaxileedka dowladda federaalka ee soomaaliya waa la ansixinoo baarlamaanka la geyn laakiin wuu qoran yahay wax kabedel ku jira in shan sano noqon doono waa xukuumaddii horena xataa raalli ka ahayd oo wasaaradda dastuurka soo maray oo guddiga dib eegista labada iyo guddiga korjoogtaynta intaba soo maray bulshada reerka annaga waan ansixinay waa raacnay annaga laftigayagu horta taas mudaxileedku saas waaye laakiin marka doorasho laga hadlayo oo isbedel la samaynayo qolooyinka mucaaradka anigu hal erey ilaa weligii mar hore xataa ereyga isbedel waxaa in laga dhigo maaha in qof meesha laga saaro qofna yimaado isbedel saas maaha isbedel waxaa la rabaa transformation waa inuu u dhacaa si cad oo qoraal ah oo isbedel oo matalan qolada mucaaradka waa inayna soo hordhigaan kuwan hadda xukunka haya si ka fiican say u maamulayaan wax waana nagu qanciyaan annaga sidan baa ka fiican sidaan baan yeelaynaa ma aha intii hore dowladdu dabcan waxay u baahan tahay in la dhaliilo waxay u baahan tahay in la saxo in lala fadhiisto sida xildhibaan shir nolodooda iyo shirarkaan ugu yeernaa fagaaraha bulshada rayidka markii lala xisaabtamaya dowladda waana guddiyada annaga lala shaqeeyay kuwa xuquuqul insaanka kuwa dastuurka kuwa arrimaha bulshada waan u yeernaa wasaaradaha waan la kulannaa laakiin marka laga hadlayo in siyaasadda waddanka la bedelo oo laga bedelo waddadu ku socdo waxay u baahan tahay lagu wada qanco kadibna ay yeelato dhinacyada laga soo fadhiisto xukuumaddan hadda matalan macaaradka waxaan ka maqlaa aniga axmedoobe meesha waa inu dhaafaa iyagu maxay u diyaariyeen axmedoobe axmedoobe naftigiisu markuu berri kursiga ka tago waa nin dhallinyaro ah oo raba inuu noolaado mustaqbal leh muxuu noqon doonaa ma tugtug dhalay guriga laga saaray buu noqonayaa ma maxamed uu soo baxday farmaajo inta xilka laga wareega uu iska baxayaa ma farmaajo hadda waa xildhibaan waaye oo sharciga dugsiurka u ogolaanaya madaxweyne kastoo hore inuu xubin sharafeedka iyo baarlamaanka axmed baarlamaanka muu ku biiri doonaa ma ganacsigu dukaamuhu furanayaa nin ammaankawaxyaalaan badan baa u baahan dowladdu waxay u baahan tahay in yaan la isku qaqabsan kursiga ay tahay in laakiin dastuurka la diyaariyo mucaaradka xaq waxay leeyihin intay fadhiistaan baarlamaanka la fadhiistaan inay dhahaan qodobadan iyo qodobadan dib aan u eegno barnaamijkan aan dib u eegno kan ha laga hadlo sidee waddanka loo maalgashanaya qaabkee loo shaqaynayaa maxaa qofku muwaadinka xuquuq muxuu leeyahay waxyaala badan oo dhima baa jira kiisu uu muddada iska sii dheereeso iska sii joogo soo mucaaradka xaq uma laha inay qayliyaan ha xaq bay u leeyahay sidoo kale isaguna waxaa laga rabaa intuu kursiga ku fadhiyo waxba inuu wax diyaariyo ma aha inuu meesha iska fadhiyo laakiin waa in wax diyaariyo waaye muxuu noqonaya madaxweynihii koowaad ee jubbaland buu isagu noqonaya sooma muxuu ka mutaysanaya baarlamaanka waa inay diyaariyaan kan ku xiga muxuu mutaysanaya dowladnimada in la kala dhaxlo waxay ku xiran tahay in documentation loo sameeyo la nadaamiyo una jiro hayado garsoora madax bannaan ay kala madax bannaan yihiin madaxtooyada iyo baarlamaanku in dadkuweynaha xuquuqdiisa la cadayn karo sidoo kale marka laga hadlayo dadka human capital resourceka ah ee aqoonta leh matalan dadka garyaqaanada oo looyariska magaalada joogaan xilal dowladda ka hayn dowladna aan u shaqayn dowladdu way la tashan kartaa waa isticmaali kartaa dadka siyaasadda professionalku ah sidoo kaas kale marka haddii laakiin laylaha dowladda waxaa ka mid ah albaabada way xiran yihiin anigu xukuumadd markaan ka tegay waxaan uga tegey cidan la shaqeeyaan waaye in fact saasoo kale rag badan baa uga tegaya soo casilayay marka inaan iscasilan ceebma albaabadu waa xiran yihiin maxaa loo qaadan karaa waxaa loo qaadan karaa qof walba waajib baa saaran xaq buuna leeyahay marka aniga leecayimo hawshaasaad qabanaysaa waajib ay saaran kow laba saddex afar la odhan karo xuquuqna waa leeyahay kow iyo laba saddex afar ah marka qof wal hay-ad kasta institution kasta waa inuu waajibkiisa fushado si xuquuqdii loo helo madaxweyne soo socda oo maqan de ma garan karna sawirkiisa noo coogyahay marka muhiimadda waxaan ku soo koobaya doodeen oo dhan waxaan kusoo afjarayaa waxaan u baahannahay jubbaland ku midaysan danaheeda jubbaland amni ah jubbaland lagu xisaabtamo jubbaland cidda danaynaysa ay bannaanka taallo halkaas soo fadhiisato laakiin nin maqan waa dhisabaya nairobi naga jira oo saaxiibkii cabdi cali ka mid yihiin cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo dadkaas ka mid yihiin xataa uma baanan iyaga naftigooda waa mahadsanta waaya aad baad profesor mahadsan tahay cabdinaasir baan u laabanayaa oo ka mida dadka sida weyn uga soo horjeeda maamulka cabdinaasir haye maxaa diidaya in ragga siyaasiyiinta ee maqan in magaalada kismaayo ay yimaadaan maamulka ay la hadlaan
horta waa waa mahadsantahay aadanow wax walbana waxay ku dhisan tahay wakti iyo time xilliga iyo timeka loogu talagalayna waa imaan doonaan kaambooyinkoodana ka samayn doonaan kismaayana maxaan ku dhaha waa la isku arki doonaa waxaan annaga u baahannahay wax kale ma ah jubbaland ma necmin waa dowladdannadii waa deegaankanagii keliya waxaan rabnaa inuu maamulku noqdo qorisdhiib uusan noqonin saddex iken mid aan kala baxo walaalkii shire waxaan rabaa in loo soo codeeyo oo uu ku faantamo beri igula burmo cod intaasaan ku soo baxay ma raba laakiin day in la dhaho saddexii ken mid baan kala bixi wax shaqaynaya dadka ma aha waxaa loo baahan yahay in intuu soo qaada madaxweynaha axmed doorasho hufan oo maxaan ku dhahay lagu kala guulaysto uu qabto dastuurkana ma qabo mar saddexaad axmed inuu soo sharax ma qabo hadda wuu ogyahay xildhibaanku hadda waxaa loo qabanqaabinaya maxaan ku dhahay in la dhaho axmed baan mar saddexaad u waxayna lama rabo ma ogola dastuurka ma ogola waa kuu og yahay xildhibaanku markhaati ku yahay hadda wuxuu ii leeyahay dastuurka annagaa wax ka bedelan annagaa waxayna dastuurka shalay jaamacaddaa loo fadhiyey baarlamaan ma ahan wixii sameeyey brofesorkaa ka mid ahaa shacab odayaal dhaqameed baa sameeyey dadkii sameeyey maanta waa laga tegey amendment markii loo baahan yahay waa inuu ku yimaadaa dadweynaha been oo xildhibaan shir miiska ii fadhiisto oo ansixiyo laakiin anaa ku darsaday haddee kudarsiga axmed haskaga darso soddon sano markaa taasay meel macno tahay lakiin annaga waxaan doonayna waxay tahay doorasho hufan oo maxaan ku dhahay aan eex iyo bahalki lahayn amnigeedu sugan yahay dhibaato aan laga baqaynin dadkan iyo deegaanka horumar bay u baahan yihiin uma baahana joog maxaan ku dhahdaay in la dhaho kunbaa u weyn kunbaa u yar jubbaland kuma shaqayn karto annaga annaga way caddahay warka nagu ma maqlaysaa annaga gudoominta jubbaland iyo dhiigdaalinteeda uma soconno laakiin qofka raba inuu shalay intuu qaaday soo istaagay inuu dumiyo oyna ka dambayn axmed maxamed islaam wey waxaan kula talinayaa oon ra'yi ugu soo kordhinayaa axmedow qofka legasi buu ka tagaa ha noqoto intaa hore ee dhibaato aad ku soo samaysay intaa kaaga ekaataan leeh waa halka shire anoo ixtiraamaya oo waxaynaya ha noqdo xildhibaan u doodi kara shacabka iyo deegaanka toddobaatan iyo shan xildhibaan bay sheegtaan hal xildhibaan oo maanta macarada ma dhici karto nin walba waa la ogyahay aadan magaalka kismaayo isla joognaa hal xildhibaan oo maanta halka ruux ee maanta leeyahay maamulkan kismaayo wuu ka ra'yi duwan yahay waa aniga brofesorka makhaati buu ka yahay ururada bulshada cid hadli karta male siyaasi hadli kara male wasiirka u dambeeya shalaysa casiray wuxuu ka dhawaaqaya waxaa madaxweynahays madaxweyne iyo dadkiisa wasiirradii la shaqaynaya aan is arki karin waxaas dowlad lama dhihi karo waxaan u baahannahay jubbaland dowlad oo dhisan oo cusub baan u baahannahay oo qayrka la qaabda oo maxaan ku dhaha horay socota koonfur galbeed oo shalay naga dambaysa waa artay horumarkay gaadhay iyo siday ku talaabsanayso war annaga horumar baan u baahannahay hadduu rabi axmed wiilkiisa ha yimaado horumar bay u baahan tahay dadkani cadaalad bay u baahan yihiin guri la gato dhul la sii gato waxba ma soo kordhayaan aadanow aad baad cabdinaasir mahadsan tahay weli gebagabada barnaamijka ee faaqida toddobaadka ee v o a ayaad nagala socotaan oo aynu gebagabadiisii kusii saqanaa xildhibaan shire dabcan cabdinaasir waad maqlaysay brofesorkana dee dabcan waa uu ka horreeyey wararkan sheegaya hadda cabdinaasir uu sheegay in dastuurkii aad wax kabedel ku samayseen gaar ahaan arrimaha la xidhiira in mar kale madaxweyne axmed uu soo laaban doono taa maxaa ka jira
aad baa umahadsan tahay horta doorasho maana gaarin axmed inuu soo noqonayo waa cilmaqayb ilaahay baa og saa annaga taa maba haynaba xeerka ama shuruucd annagaa gacanta ku hayno wax hadda annaga doorashana dee nofembar alahana gaarsiiyey ninkii dalka inuu maamul rabo xilligaas horta haa sugo inta ka horraysana horaan u sheega amniga iyo horumarka iyo isdhexgalka bulshada reer jubbaland in laisku wada horteenno marwalba erigii taasaan ku soo celinayaa axmed baa soo noqonaya dee nofembarka nofembar intaa naga xigto wakhti badan baa naga xiga allahna gaarsiiya hortaa leeyahy midda kale ku ahayn waayahay xildhibaan aad baad umahadsan tahay gebagabadaan kusii siqeynaa xalka muxuu ku jiraa mucaaradka se xalka maxay u arkaan xildhibaanka laftarkiisu min hal su'aal ayaa idin weydiin doonaa dhammaantiin iyadoo gebagabada barnaamijka aynu soo gaarnay brofesorkan aan ku soo gebagabayn doonaa laakiin cabdinaasir xalka muxuu xal ku jiraa xalka muxuu kuula muuqdaa xalka wuxuu ku jiraa wacadi xalku wuxuu xalku ku jiraa waxay tahay in dadkan laisugu yimaado oo doorasho hufan loo qabto ninkii carafkiisa ilaahay siiya asagay u taallaa walaalkii shire ma aanaan sii gaarin waxaan la sii gaarin cilmiqayb ma ah markuu leeyahay waa runtii waa cilmiqayb ma ah laakiin annaga waxaan haynaa xogta iyo siyaasadda iyo sirta hoosaan ogna xildhibaanada shalay lacagta wixii loo siiyey maanta wax lacagta loo siinayo mushaar joogtaa ma qaataan annagu laakiin annaga laakiin xalka aan rabno waxay tahay in doorasho hufan intay dhacdo xildhibaanku uu mushaar joogta yeesho uu deegaan joogta oo matala u yeesho middaan u socono waa middaa waxaan ku dhihi lahaa ku dari lahaa war dadkani waxay u baahan yihin mar walba cadaalad bay u baahan yihin hal guri xildhibaanku wuxuu yidhi in lala taliyo waan diyaar baan unahay talada uu sheegaya waa runtii waa sax laakiin nin wasiirkiisa ilbaabka ka xidhay cidda la talinaysa waayo cidkaan lama talin karto aad baad umahadsan tahay xildhibaan shire xalka muxuu kuula muuqdaa
xalka waxaan jubbaland jubbaland waxay u muuqdaa annaga dhammaan reer jubbaland inaan gacmaha isqabsanno wixii khilaafa xagga iska dhigno qof kasta oo wax raba wanaag buu ku helayaa waana soo dhowaynaynaa dowlad aan mucaarad lahayna de dowlad mabahaba saaxiibada inay naga aragti duunadaan diyaar baa una waa soo dhawaynaynaa laakiin aragtida ahaa noqoto mid dalka iyo dadka wax u tarayso innagana waxaan ku qaldannahay dodolaalada ayna tusaan ayaan hortayaan u aragnaa waxaan rabnaa inay soo dhowaadaan nala shaqeeyaan dalkooda dib ugu soo noqdaan dib udhis dalka ka shaqeeyaan amniga iyo horumar ka shaqeeyaan si wanaaga taasaan anagu xal ku aragnaa waana soo dhaween gooshana way fidsan tahay aad baad umaasan brofesore aqoon-yahankii gobolkaa tahay maxaad ku talin lahayd xalkasi muxuu ku jiraa gabagabadii
horta aniga dhinaca bulshada marka laga eego bulshadu dee adeeg bay u baahan tahay in la caawiyo xaalado adeeg baa lagu jiraa hadda ilino iyo waxbaa laga cabsanaya fatahaada inay dhacaan roobab xoogan sidoo kale dadkii abaarihii hore wax yeeleeyeen baa waxba loo qaban maciishadda way kacaysaa dadka inkamkee dakhligu waa yaryahay horta marka hore waxaan qabaa in dadweynaha xaggiisana afkooda ku hadlaya waxay u baahan yihiin in sidan si ka fiican adeegu noqdo lana joojiyo arrimaha emergencyga degdega ee loo bedelo bulshada iyo waddanka horumar in laga shaqeeyo dhinaca siyaasadda waxaan ku talinayaa marka hore barnaamijkan political reconciliationka ama dibashiisiinta siyaasadeed horta inuu sii socdo oo wadahadalladu aanay istaagin hataa aqollada diidan ee bannaan ka jirta guud ahaan inaan wadahadallo istaagin wadahadalkan waxbuu sii bogsiiyaa waxba ma halleeyo arrinta u dambaysa oo aan qabaa waxay tan ku talinaya dalkan ammaan buu u baahan yahay haddaan waddankan amniga wax laga qaban oo nimankaas waddanka jarjaraya wax laga qaban waxba lama qaban karo doorashona ma dhici karto horumarna ma dhacayo adeegna ma la bixin karo guud ahaan midda u dambaysaan faraya waxay tahay guud ahaan soomaalida xataa ma ka codsanayo waan faraya sababta waxaan isleeyahay waa markii u dambaysayo way dhici karta hadda oday baan ahayo inaan mararka qaar fursado dambe helin ilaahay baana ku caalima laakiin waxaan jeclahay maanta madaxda soomaaliyeed ama kuwa soo socdaa in xoogga la sara waddankan in amni laga dhigo dalkan haddaan ammaan helin waa iska hadal miiskanaan ku dhex hadlaynaa laakiin intaynu israacno ma gaari karno meel hebla annagoo ammaankaana cabsi ka qabin aad baa umahadsanta waayahay aad baad umahadsan tihiin gebagabada barnaamijka faaqiidaha toddobaadka ayaa dhegaystayaal soo gaaray ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose barnaamijka waxaynu diradda ku saaranay khilaafaadyadii siyaasadeed ee hareeyey maamulka jubbaland iyo sidoo kale siyaasiyiinta ka aragta duwan maamulka ee dibadda uga maqan gobolka iyo sidoo kale kuwii dhowaantan la soo xareeyey barnaamijka waxaa igala qaybgalayay oo aan si weyn ugu mahad celinayaa brofesor cabdulaahi sheekh shaafic cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mida aqoon-yahanada gobolka iyo sidoo kale xildhibaan shiro coley oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka jubbaland iyo sidoo kale cabdinaasir caliraage oo ka mid dadka sida weyn uga soo horjeeda maamulka guud ahaan intaas ayaan barnaamij kusoo gebagabanaya tan iyo jimcaha dambe nabadgelyo